shalay runaantii gelinkii dambe afartii galabnimo ayaa kooxaha nabaddiiska waxay weerar kusoo qaadeen degmada afgoye weerarkaasi runaantii waxa wuxuu ahaa weerar lagaga ikaalroonaaday ee ku jabeen ilaa iyo afar ruux oo kooxaha nabaddiiska ka mideen meesha ay ku boqsiyeen alxamdulilah saake tole ayaa waxaa dhacay qarax runaantii saameyn ku yeeshay ciidamada degmada afgoye waxaana ku geeriyooday qaraxaas toddoba ruux afar goobta ay ku geeriyoodeen saddexna dhaawac ahaan loo soo qaaday kadibna ay ku geeriyoodeen isbitaalka marka toddobadaasi qof maxay ahaayeen toddobada waxay ahaayeen toddoba ka tirsan ciidamada booliska ee degmada ciidamadan toddobada askariya ee geeriyooday ee qaraxa ku dhintay maxay ku howlanaayeen markii uu qaraxu qabsanayay qaraxa markuu qabsanayay dagaalkii shalay dhacay ayaa ciidamadu waxay daba taagnaayeen kooxaha nabaddiidka waxay danaynayeen in runaantii ay sameeyaan howlgal lagu xaqiijinayo guud ahaanba amniga saakadii hore ayaa mabitaasi dhacday miinada ka kacday goobta ay ku sugnaayeen ciidamadu ayaa waxay ahaayeen goobo horay ciidamada fariisimay u ahaan jireen shalay dagaalka markuu dhacay waxaanu sameynay xoogaa dib ugurasho aan saa u badneen kooxaha nabaddiidka ayaa markaa waxay u suura gashay miinayna ku aasaan meel aan sidaa ugu sii fogeen difaaca koowaad ee degmada afgooye ee dhanka mareerey marka waxa sababay waxay ahayd ciidamada oo danaynaya in howlgal lagu xaqiijinaya amniga ay ka sameeyaan deegaanada kooxaha nabaddiidku ay kusoo qaadeen weerarka kaa ayaa marka saldhig u ahaa alxamdulilah mar walbaba ciidamadani ma aha kuwa khasaaraya mar walba ciidamadani ma aha kuwa niyajabi doona ama kooxaha nabaddiidka weerar ha soo qaadaan ama miina waddooyinka ka dhigaan intaba ma ahan mid wax u dhimi doonto geesinimadoodii intaba ma ahan mid wax u dhimi doonto difaaca deegaanadoodii way ku adkeysanayaan wayna ku adkeysan doonaan hadduu ilaahay afgoye marar kala duwan ayaa weerar ay kusoo qaadeen al-shabaabka maxay tahay sababta weerarada al-shabaab ee degmada ay usoo noqnoqonayso sidaan ogsonahay degmada afgoye waa degmo istaraatiiji ah dhammaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya runaantii degmadu waxay leedahay wadooyin tiro badan oo ilaa iyo toddoba gaaraya wadooyinkaasi saddex ka mid a waxay naga xigaan dhanka koonfureed iyo runaantii kuwaasi oo intoodii badan deegaano ku dhow degmada ay ku sugan yihiin kooxaha nabaddiidka deegaanadaasoo horey oo usoo faarajeen ciidamada militariga iyo kuwa nabad ilaalinta ee amisom deegaanadaasi waa runaantii beriire iyo awdheegle iyo janale iyo xerada laanta buur ee horey ciidamada militariga ay ugu sugnaan jireen marka sababaha keenaya kooxaha nabaddiidka inay kusoo lalaabtaan degmada afgooye dhabarjab aada u xoogan oo dhowr jeer ciidamada booliska birmadka iyo kuwa nabad sugudda ay u geysteen iyagoo danaynaya inay ka aadsadaan iyagoo danaynaya inay kala jiraan magaalada muqdisho iyo runaantii gobolka shabeellaha hoose taana waxaa u diidan ciidamada booliska qaybihiisii kala gedisan mana u suurgali doonto kooxaha nabaddiidka inay la wareegaan degmada afgooye riyada beenta ee ku riyoonayaan runaantii ma naqanaysa mid ay xaqiijin doonaan marka ma jiraan gurmad aad ka helaysaan maamulka koonfur galbeed ama dowladda federaalka ah ama ciidamada amisom mise ciidamada deegaanka unbaa ku jira dagaalkan horta waxaa meesha ku dagaalamayo waa ciidamada booliska qabihiisii kala gedisan ciidamada koonfur galbeed sidaasi lamida ay ku jiraan ciidamada militarigana waan ka helnaa gacan inkastoo mar kasta dagaalada markay dhacaan kadib gurmadada ay soo gaaraan sidaasi lamid ah ciidamada amisomna waxay nagu caawiyaan madaaficda goobta marka dagaalku aada u culsaado laakiin hadda waxaa ku sugan gudaha degmada difaacaya xoojinteedii iyo runaantii u taagan waa kooxaha booliska birmadka daraawiishta iyo ciidamada nabad sugidda ee koonfur galbeed ee ku sugan gudaha degmada afgooye guddoomiye waxaa la sheegay in dad badani ay magaalada ka barakaceen maadaama weeraradu ay soo noqdeen dadku inay cabsi qabaan waa sidee xaaladda magaalada iyo dareenka dadka deegaanka wararkaas oo dhan waa warar been abuur ah shaksi barakacay ama magaalada geesa uga baxay ma jiro xaaladda nololeed ee degmada weeye degan tahay wax qalalaasaha degmada hadii kama taagna marka laga reebo weerarkii shalay lasoo qaaday xaafadaha degmaduna aad ayay u degan yihiin barakacna ma jiro dhibaato kalena ma taagna ganacsiga sidiisii ayuu u socdaa ciidamada howlgaladoodii sidoodii ayay u wataan kooxaha nabaddiidkana waxaan u sheegaynaa mar walbaba inaysan rajadeeni iyo hedidiiladeeni dowladnimo waxba ay ka bedeli doonin diyaarna ay ugu yihiin inay iska difaacaan xilli walba iyo xaalad walbaba